dagaalyahano ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka aruurtii marka salaada subax la dukaday kadib waxa ay dagaal ku qaadeen oo ay ku ekeeyeen deegaanka masagawaay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud deegaankaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo aan cago adag ku taagnayn iyagoo mar kasta filan karay in weerar ay kala kulmaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sida horey looga bartay oo galgaduud meelo badan ayaa dagaalo ay ka dhaceen oo lagu laayay dowladda federaalka ciidamadeeda hub badan looga qabsaday laguna qasbay inay ka baxaan oo ay faaruujiyaan meelo badan oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo gobolka mudug markii ay rasaastu bilaabatay durbadiiba waxaa goobta ka cararay askarta dowladda federaalka waxaana ay u muuqdeenba kuwo in diyaar u ahaa in ay lugahooda maalaan haddiiba ay la kulmaan weerarka yimaada dhanka mujaahidiinta al-shabaab iyagoo wax ku qaadanaya marar badan oo dagaalo ay ka dhaceen mazagawa ilaa saddex mar ayaa la xasuustaa in halkaa dagaalo ay ka dhaceenoo askar badan dowladda federaalka looga laayay hub badanna looga furtay xaalka hadda waa uu degan yahay waxaana deegaankaasi mazagawaay gacanta ku haya oo guud ahaan deegaanka iyo daafihiisa lagu arkayaa dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo gaaf wareegaya magaalada iyo xerada ciidamada dowladda federaalka ay ka carareen maleeshiyaadka firxadkoodana meelo kala duwan baa laga soo warinaya dhanka dowladda federaalka iyo shabaal mujaahidiin wax tafaasiil dheeraad ah oo qabarka dagaalka inuu dhacay in ka baxsan ilaa iyo hadda lama hayo waxaa suurtagal ah in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalkan ku furteen agabyo ciidan laakiin xog dheeri ah kama aynan helin marka dagaalada noocan oo kale ahna waxa ay qeyb ka yihiin howlgallada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyaan oo ay ku beegsadaan xerooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ee magaca loo bedelay ee loo bixiyey au som askarta shisheeyaha afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalkana waxa ay ku guuldaraysteen inay ku sugnaadaan magaalooyin iyo tuulooyin muhiim ahaa oo mar gacantooda soo gashay laakiin ay xajisan waayeen markii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgeliyeen una suurto gashay qorshihii istaraatiijiyada dagaalka ay u dhigeen askarta dowladda federaalka xilidii ay qabsanayeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud wixii marka tafaasiil dheeri ah ee na soo gaara inta aan warka ku guda jirno amaba wararkeena dambe ayay dhegaystayaasheena kaga bogan doonaan insha allah